halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labaatanka bisha maarch sanadka labadakunyoafaryotobanka idaacadda galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dagaalkii saakay maaragtay lagu qaaday ummada qoryooley ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maxaa la yidhaahdaa iyo maaragtay ciidamada amisom waxaa u suura gashay saakii aroortii hore inay magaalada la wareegaan suganyaha hadda alxamdulillah wax dib weyn ma ka jiro magaalada magaret
ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka qabsaday degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose qodobada kaleenu idiin hayno waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo maanta furay kalfadhigii afaraad ee baarlamaanka kana hadlaya howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay inaysan jiri doonin wixii haatan ka dambeeya ciidamo hoostaga ururka al waa ahlu sunna wal-jameeca oo markii horeba horey uga mid noqday ciidamada dowladda ee soomaaliya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka mas-uuliyiinta dalka maleysiya ayaa sheegay in shiinaha ay soo gudbiyeen muuqaalo laga helo dhanka satellaytka oo muujinaya sawirada shay ballaaran oo dul hehaabaya badda indian ocean ee koonfur galbeed ee australia wasiirka difaaca ee maleeshiya hishaamudiin xuseen ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo sabti ah in dayax gacmeedka shiinaha uu soo sawiray shay labayo labaatan iyo bar sentimitir ah meel saddex iyo toban mitir un u jirta meelaha ay saraakiishu rajeynayaan in ay ka heli doonaan diyaaradda la la-yahay ee malaysia airlines oo la waayay toddobaadyo ka hor iyadoo ay saarnaayeen laba boqol soddon iyo sagaal qof oo shaqaaleya rakaab ah balse wasiirka ayaa sheegay inaysan weli jirin wax xaqiijinaya in burburka la helay ay tahay diyaaraddii malaysian airlines mana uusan bixinin faahfaahin intaasi dheer balse wuxuu sheegay in shiinaha ay arrintan faahfaahin doonaan hishaamudiin ayaa sheegay in walaaciisa ugu weyne ay tahay in haddii la waayo amaba uu noqon waayo walxahaasi hadda la arkay burburkii diyaaradda markaasi in laga doonayo baarayaashu inay dib ugu laabtaan baaritaan baaxad weyn oo lagu wajahayo dhul aada u ballaaran aroortii sabtiga dalka australia ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey saddex cisho oo baaritaan ah iyagoo aan wax natiijo ah laga helin dowladda ruushka ayaa waxa ay sheegtay sabtida maanta inay rajeynayso howlgallada indhaindheeyayaasha caalamiga ee yukrein inuu noqdo mid miro dhala laakiinse waxa ay sheegtay inay aada ula weerartay in laga saaro duljoogayaasha caalamiga ah kremiya oo ah gobol ay horey u sheegatay moscow inuu ka mid yahay dalweynaha ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa lagu sheegay inay rajeynayso in ururka iskaashiga caalamiga ah ee duljoogayaasha yurub ay xallin doonaan waxay ugu yeereen xiisadda gudaha yukrein wasaaraddu waxaa kale ay ugu baaqdeen dhaindhayaasha caalamiga ah inay dhammeeyaan waxa ay mooska ugu yeertay inay tahay deganaansho la-aanta ka jirta gudaha dalkaasi yukrein ruushka ayaa duljoogayaasha caalamiga ah ee ka socda yurub ee o s c e waxa ay isku raaceen jimcihii shalay ahayd in la dhigo duljoogayaal hor leh oo caalamiya dalkaasi yukrein marwada madaxweynaha maraykanka michel obama ayaa u sheegtay ardayda jaamacadda stanford magaalada beijing in ogaanshiyaha wararka gaar ahaana tambogaga internetka iyo xorriyadda hadalkaba in ay yihiin xuquuq caalami ah oo qof walba oo dunidan joogaahi uu leeyahay
halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o ed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aynu ku bilownay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta ururka al-shabaab waxa ay ka qabsadeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose wararka ayaa waxa ay sheegayeen in gudaha degmadaasi ay ka dhaceen dagaallo xoogan kadib markii ciidamada dowladda ay iska caabin xoogan kala kulmeen maleeshiyada al-shabaab dagaalkan ayaa waxa uu ku qasbay dadkii rayidka ee halkaasi joogay inay ka qaxaan haddaba khadka taleefoonka ayaa waxaan ku wareystay cabdifataax xaaji cabdile oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose iyo mid ka mida dadka rayidka ee ka qaxay degmada qoryooley isagoo la soo xiriiray idaacaddan v o e da waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada waa gobolka shabeellada hoose ciidamadu weerarkan ay qaadeen iyo sida ay ku qabsadeen qoryooley dagaalkii saakay maaragtay lagu qaaday xalay saqdi dhexe lagu bilaabo gurguurashada degmada qoryooley ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maxaa la yidhahdaa iyo maaragtay ciidamada amisom waxa u suura gashay saakay aroortii hore inay magaalada la wareegaan alxamdulilah haddana magaalada ayaa maaragtay inta ugu badan maaragtay raggii maamulkii qaar kamid ah maaragtay meesha howl shaqo u jooga iyo maaragtay ciidankii saraakiisha hogaaminaysay iyo saraakiishii amisom intaba magaalada lagu wada sugan yahay hadda alxamdulilah wax dhib weyn ma ka jiro magaalada magarat waa hagaag mudana guddoomiye ku-xigeen meesha dagaal ayaa idinku qabsaday degmada qoryooley gudaheeda bal waxaad iga warantaa dagaalkaasoo wakhtigan wararkana soo gaaraya ee sheegayaan in weli uu ka socdo daafaha magaaladaasi waxa khasaaraha ay adinka dhankiina idinka soo gaaray khasaaraha lama caddeyn karo oo hadda waxaa laga yaabaa in shaqaaqadii yaryareed ay sameynayeen ee weli socoto markii la hawshaasi maaragtay lasoo afjaro ayaa un maaragtay haddii ila raali ka noqdo maamulka gobolka oo maaragtay guddoomiyahaba hadda meesha jooga oo isla socnaa iyo kulli maaragtay iyo saraakiisha ciidamada xooga kulli warbixin dhamaystiran lasoo saari doonaa oo warbaahinta guud ahaan looga sii doona waa tahay bal ciidamada amisom ayaa wakhtigan idinla socda ee sida wararka aynu ku helayno marka ciidamadaasi idinla socda ma waxaa u qorshaysan wadada ka baxda qoryooley ee gaarta ilaa iyo gobolka shabeellada hoose dhinacaasi baraawe gobolada jubbooyinka jubbada dhexe ilaa jubbada hoose tagta in ay sii gaaraan mise meelo cayiman ayaad kusii joogaysaan hadda qorshahaasi kulley in lasii faahfaahiyo oo mediaha la geliya hadda lama qorsheenin laakiinse meel waddanka la dhaafaya inay jiri doonto uma malaynayo aniga si ila tahay ma garatay degmada baraawe oo weli gacanta ururka al-shabaab ku jirta sida la sheegana ah ee goob saldhig weyn u ah ururka al-shabaab sida ay leeyihiin saraakiisha dowladda maxaa idinkaga qorshaysan baraawe waa la tega hadduu ilaa raali ka noqdo baraawe maaha qoryooli inta la taga baraawe in la dhaafay muqlo tahay adiga baraawe waa keliya inta lasii gurguuranayo lasii socdo waa in wadada lahaayo maahine hadda wax un maaragtay gobolkan anaga intaa ka war haayo kullihii gobolka meel kamid oo la deynayo oo la dhaafaayo oo shabaab loo deynayo ama rag kale loo deynayo ma jirto ma garatay waa tahay waxay dad badan cabasho ka muujiyaan ciidamada dowladda gaar ahaan gobolkaasi ee shabeellada hooseod wakhtigan joogto mas-uuliyiintiisa aad ka mid tahay kadib marka la qabto degmooyinka waxaa dhacda oo ciidamada ee dadka deegaanka qaarkood ay ka sheegtaan in falal amni daraa laftooda ay geysanayaan marka haddaad bal dhinaca kale eegto ciidamada dowladda sidee baad anshaxooda ku hagaajin kartaan oo dadka deegaankaasi aad uga nabadgelin kartaan zahro anaga taasi waa u gudbina wasaaradda arrimaha gudaha u gudbina taas qorshaan ka dejinay wasaaradda ayadaa laga rabaa inay fuliso arrimaha gudaha waa hagaag haatanna dhegeysta ayaa khadka taleefoonka ee gobolka shabeellada hoose nagula soo xiriiray ee gaar ahaanna sida uu sheegay waxa uu joogaa aagga degmada qoryooley ee maanta dagaaladu ay ka dhaceen bal waxaad ka warantaa dhegeysta kusoo dhawo v o e da halka waktigan aad joogto waad macadsan tahay waala v o e da way macadsan tahay waxaan joogaa tuulo liidaada kurtaywaare haye goormaad gaartay kurtaywaare dagaalka xalay anagoo qoryoole joogna maalmaha bas adiga waan dareemaynay dhaqdhaqaaqi waxbaa la sheegsheegay waan baqanaynay dadka degmada ku nool waan sagaal sac iyo shan daqiiqo eba mare saaxabad lagu soo bilaabatay dhinacan iyo buundadan la yidhaahdo buundadan la yidhaahdo mushay marka waan cararnay annaga waxaan u cararnay wadadan kalgacan iyo firdoore aadee noo furnay dibadaasaan ku cararnay hadda waxaan joognaa tuuladaasaan hadda kuu sheegay adiga iyo yaa kaloo ku barakacay halka aad joogto wallahi waalay lama qiyaasi karo xilli hamiin oo maxay ahayd salaada subaxna aadaada rabay meelahaas ay udhawey dadkao dhan ba qofkii qashakar waa qaxay qofkii markaas gurigiisa joogay maxaa la ilaah iska tala saartay waa ilaa hadda inay kusug yihiin amalaynaa show waa tahay ogaanta ayaa gacanta ku haya degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose degmada qoryooley markaas dagaal baa ka dhacay abaar kadib markii maxay ahayd waagi barlamanka ku celceliyay maxaa telefoonada dadka qaarkood hadda telefoonada go-oyin laakiin markaan ku celceliyay xoog baa ka dhacay dagaalka waana isjiiray habado badan baa ka dhacay waa aad dagaal aada u qaraar haddana kuleel waayo jilaal waayo dadka tuulaale unbay iska hayeen beera qorata iyo waxsaas ah marka qof oonka u gegsan karaaba jirin hadda maxay ahayd qof qof war ka haayo ku war celin karo maba jiro laakiin waxaa u badan tahay dhinacaana dawladda inay ciidamada amsama la wareegeen la sheegsheegaya hadda
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax sheekh cabdulle iyo weliba dhegaysto kale oo isna ku sugnaa agagaarka qoryooley oo u waramayey zahra cabdi axmed dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay kala fadhigii afraad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in ciidamadu ay maalinba maalinta ka dambaysa cadowga ka qabsanayaan goobo horleh madaxweyne xasan ayaa sheegay in haatan la gaaray xilligii dowladdu ay dadka gaarsiin lahayd waxqabadkeeda xasan kaafi qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qeexay in xilligan ay socdaan howlo lagu xasilinayo guud ahaan dalka si dowladdu ay u hanato deegaanada ka maqan gacanteeda islamarkaana uu dalku ku sifoobo mid siyaasad ahaan deggan hadalkan ayuu madaxweynaha soomaaliya ka sheegay xarunta golaha baarlamanka oo uu maanta ka furayey kalfadhiga afraad ee golaha baarlamanka soomaaliya waxaa hadda socda xasilintii dalka sidii loo xasilin lahaa dal degan oo siyaasad ahaan degan oo maxaanku yidhahda amni ahaan degan oo dhaqaale ahaan degan sidii uu u noqon lahaa ayaa hawsha ugu muhiimsane hadda gacanta lagu hayaah ay tahay xasilinta dalka waxaa ugu horraysa dib u hanashada dowladdu inay dib u hanato dalka oo dhan soomaaliya waxa ay caalamka kaga duwan tahay waxay tahay dowladda soomaaliya oo wada jirtaahi dalka soomaaliya dhammaantii buqcad kasta oo ku taallaahi kama taliso barar madow iyo godad boholo mugdi ah ayaa soomaaliya ku dhex yaallo oo keenay duruufaha maanta soomaaliya ay ku sugan tahay ay keentay godadkaasi markay samaysmeenna soomaaliya inay duruufaha kusii nagaad ayay sababeen maanta marka waxay tahay godadkaasi baabi'intooda iyo tirtiridooda dowladdu inay dalka oo dhan ay hanato oo dalka oo dhan uu dego dadaalkaasi waa lagu jiraa wiilal soomaaliyeed iyo wiilal kale oo maxaanku idhaahdaye afrikaan ah oo soo gurmaday oo nala gelaya ayaa maanta u dhiigbaxaya oo u dhimanaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii si kooban uga hadlay qorshaha ku aadan new diilka ama hiigsiga cusub iyo halka uu salka ku hayo haddii aan marka si kooban aan u dul maro arrinta ku saabsan new diilka new diilka waa barnaamij caalami ah oo adduunyadao dhanba dalalka dagaalada sokeeye ka soo baxayo o dhanba loo sameeyo dibudhis iyo horumarin ayuu ku salaysan yahay humanitarian ma aha emergencies ma aha dibudhis iyo maxaanku idhaahdaye horumarinta ayuu ku saabsan yahay dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa soomaaliya lagu siiyey arrintaas oo loo ballan qaaday ballanqaadka iyo waxa yimaadaha mar walba waa kala duwan yihiin waa la yiraa laakiin wixii yimaadaa yaa reerka ku filan laakiin waxaan rabaa in aan baarlamaanka u sheego ilaa iyo hadda sidii aan rabnay ma aha sidii aan rabnay wuxuu inay ahaadaan ma aha wakhtigii aan rabnay wuxuu inay dhacaanna ma dhicin shirkii ugu dambeeyo high levelka ah oo anigu aan jeergaraynayna waa la wadaagay beesha caalamka iyo dadkii matalay waxaa la rabaa waxay tahay beesadii soomaaliya loo ballan qaaday goormay soomaaliya inta timaado ay isu bedelaysaa adeeg mujtamacu leeyahay beesadii soomaaliya loo ballan qaaday goormay isu bedelaysaa iskuul iyo isbitaal iyo waddo iyo maxaanku idhahdaye waraabka habka waraabka beeraha iyo ceel iyo xoolihii oo la daaweynayo iyo baddii oo maxaanku goormay isu bedelaysaa oo waxaas oo dhulka ka qabsooma goormay noqonaysaa kalfadhiga afraad ee baarlamanka soomaaliya ee maanta furmay ayaa waxaa u qorshaysan fulinta howlo aad u culus oo ay ka mid yihiin meelmarinta ilaa shan iyo labaatan sharci oo wakhtigan baarlamanka hor yaalla sida uu tilmaamayo guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari howlaha sanadkana sugaayo waa sanadkii ugu cuslaa oo baarlamaanka laga doonayay inuu fuliyo shuruuc aad u badan aan ku qiyaasayno ilaa aan ka yareen shan iyo labaatan sharci ayaa loo baahan yahay inay gudubto sanadka labaiyo toban iyo afariyo tobanka si ay suurtagal u noqoto in madasha ina sugaysa laba kun iyo lix iyo toban ay suurtagal u noqoto arrimihii shacbiga aan ka ballan qaadnay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay ka hadashay wadahadaladii dhuusamareeb ka socday ee guuldarada ku idlaaday ee dhex maray wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururka ahlusunna waljamaaca wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka cabdulaahi goodax barre ayaa v o eda waxa uu sheegay inaysan haatan jirin wax ciidan ah oo ururka ehlu sunna hoos yimaada oo halkaasi jooga oo dhammaantoodba waxa uu sheegay in ciidankaasi ay horey ugu bireen dowladda soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka wareysatay waxayna ugu horreyntii weydiisay wadahadaladii dhuusamareeb ku dhex maray iyaga iyo ururka ehlusunna waljamaaca warkeenna wuxuu ku salaysnaa dhowr arrin arrinta koowaad inaan shacabka reer galguduud iyo khaasatan shacabka degmada dhulsamareed aan noloshooda iyo siday yihiin aan u kuurgalno islamarkaasna aan fiirino barnaamijkan xasilinta aan ugu talagalnay in degmooyinka gacanta kusoo noqonayo xukuumadda sidii mataqaanaa mashaariicdaas aan xoogaa lagu noqon lahayn waxaa dhulka yaala arrinta kale oo muhiimka aheyd oo aan u tagnay waxay ahayd inaan kormeer ku samayno diyaargarowga muxuu ahaa howlgallada cadowga looga soo horjeeda ma isku soo afgarateen in ay ahlu sunna ku howlgasho oo dagaalka hadda socda ay uga qeyb qaadato iyadoo ka mida dowladda federaalka marka u horeysa waxaan rabaa inaan idla qeybsado in ahlu sunna ciidan ah muddo laga joogo muxuu ahaa ilaa sideed bil inaysan jirin oo ciidanka ahlu sunna ee horey u jiray ee horey u difaaci jiray aagaas oo runtii ammaan iyo bogaadin badan mutaystay cadowgana ka ilaaliyey inuu ku fido deegaankaas inaysan maanta ciidan lahayn oo ciidankoodii ay xukuumadda heshiis la galeen kuna soo wareejiyeen muddo laga joogo adigu sideed bil meelahaas laakiin waxyaabaha ay sheeganayaan mar aan la hadalno mas-uuliyiinta ahlu sunna waxaa ka mida in ay horey dowladda heshiis ula galeen laakiin heshiiskaasi aanu waxba ka soo fulin qodobka keliya ee dowladdu ay aadka u daneyneysaan uu ahaa inay ciidamadooda ay ku howlgalaan ay ku wareejiso dowladda federaalk laakiin qodobadii kale heshiiskaasi la socda aadan meesha kasoo qaadina ma jirtaa cabashadaasi inay idiin soo gudbiyeen runtii waa jirtaa ahlu sunna isku wada cabasho maaha annaga dadka aan la kulannay mas-uuliyiinta ahlu sunna oo aan la kulannay runtii wax badan ayaana dhex maray kuwa hadda aan maqalnay inay mataqaanaa kadibteen hadleen gobasha lagu wada hadlay way fadhiyeen markaas adigu fikirkoodu aada uma cadcadeen heshiiska xukuumadda iyo ahlu sunna dhex maray oo ka koobnaa lix qodob shan kamida oo ciidamadu ay ku jireen muxuu ahaa waa waa hirgaleen muddo laga joogo adigu lix toddoba bil sideed bil waxaa lala wareegay ciidankii ahlu sunna ay lahaayeen oo markaas todoba boqol iyo konton ruux ahaa askari waa la ciidameeyey ciidankaas hadda xooga dalka soomaaliyeed ee guutadii muxuu ahaa saldhigii koo iyo labaatanaadka ku jiro oo trainingkooda dhammaystay lix bil trainingna dhammaystay tababarkooda dhammaystay ciidankaas wuxuu afaliyan kasoo jeeday ciidankii lagala soo wareegay ahlu sunna muddadaas aan idiin sheegay muxuu ahaa saraakiisha hortaaganna waa saraakiil ahlu sunna kasoo wareegtay laftirkooda oo berigii horena horey uga tirsanaa jira ciidamada ciidamadii soomaaliyeed hore ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maanta galguduud joogana waa ciidankaas marka ciidan gaar ah oo ahlu sunna leedahay oo banaanka joogo ma uu jiro marka hadda waxaa leedahay ciidamada gobolada dhexe jooga ee ahlu sunna ee halkaasi ku sugan waxay hoos tagaan dowladda federaalka ah waana ciidan dowladeed waa ciidan dowladeed lasoo wareejiyey dowladda nambara ku dhex leh oo dowladda xerateeda dhex fadhiyo oo hub dowladeed haysta oo mushaar dowladeed qaata marnaba ma jirto ciidamo meel gaar u fadhiyo oo ciidamo ahlu sunna ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdulaahi goodax barre oo falastiin axmed iimaan u warramaya ayuu kaasi ahaa waxaa naga xusuusina dhegaystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga martida mikrofoonka ee idaacadayada caawa markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandureeye iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahinow markiiba waraaqaha aan hore ka soo qabto midda ugu horeysa maadaama heese qurux badan oo aada u wanaagsan toddobaadkan aan hayno toddobaad walbaan haynaa laakiin toddobaad walba wixii muuqdaa macano maqli jirta marba wixii ka hor yaallaa macaan toddobaadkan innaba caadi baa maa leedahay innaba caadi baa waa qulka xulalka waa tahay warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto waxay ka timid aabe maxamed xasan iyo carruurtiisa adeer nuur xasan iidow iyo carruurtiisa eedda dahabo xasan iidow iyo carruurteeda eedda foos xasan iidow eeddo xaliimo xasan iidow abti muuse sheekh iyo carruurtiisa abkow cali abuukar iyo carruurtiisa cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo maxamed cabdi muude iyo maxamed cabdilaahi digarey baa la yiri iyo sidoo kale maxamed cabdilaahi ferey dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa baa la yiri wadanka gudihiisa iyo dibadiisa marka la leeyahay ma wadankan aan joognaa waa wadanka iyaga baa laga hadlayaa waa tahay dhammaantood waxay joogaan baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaanay tahaneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa la yiri aabe sharma arke maxamed xasan iyo xaaskiisa nasteexo maxamuud nuur oo wiil ugu dhashay magaalada london ee wadanka britain gaar ahaan baa layidhi xaafadda stamford bridge wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi saalim sharma arke maxamed waxaan leenahay bay yidhahdeen wiilkaasi ha soo barbaaro ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca saddex aamiinna waa lasoo raaciyay aamiin aamiin aamiin intaasaa nagaga filan dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi macalin aadan iyo maxamed macalin aadan iyo cali macalin aadan iyo mustaf macalin aadan iyo cabdulaahi mursal maxamed iyo sakariya mursal maxamed iyo xasan maxamed sheekh iyo maxamed cabdiraxmaan tube iyo aadan xasan cali aadan qoyane iyo waxay yidhahdeen maxamed ibraahim kerow iyo cabdinuur ibraahim xasan iyo hooyo xaawo cabdi cusmaan iyo hooyo xabiibo cabdi cusmaan iyo caasho cabdi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen iidey cabdi cusmaan iyo khadiijo cabdi cusmaan iyo nuur cali daahir iyo abti cabdikariin maadkuus iyo abti cali sagaarow waxaana ay dadkaasi dhammaantood joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay taaniyad jecelyihin inay gaarsiiyaan asad mursal maxamed iyo waxay yidhaahdeen faadumo axmed nuur oo arooskooda uu ka dhacay johannesburg gaar ahaan waxay yidhaahdeen xaafadda hantiwadaag south africa soomaalida way guurtay dibadahaasaa la tegay magacyadii xaafadahana waa la guureen waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana eebbaheeda kala siiyo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa waxaa halkan lagu soo bilaabay waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan kuwa daadihiya barnaamijka salaamaha markan qofkan wuxuu isiri malaha ku nasiibso malaha laba kalaa laga kuu soo dusto markaad laba u salaanto laakiin waxaan sheegaynaa cid walba barnaamijkan qabanaysa haddaad soo salaanto waa iska caadios waa tahay marka xiga bay yidhahdeen dhammaan reer cabdilaahi xasan aw aadan iyo dhammaan reer sheekh muumin aw aadan iyo dhammaan reer gudaal yuusuf iyo dhammaan reer cabdi gidhi iyo reer aw yuusuf dhammaan reer aw axmed iyo dad kale oo badan baa la yidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin waa ku maasantihiin sidaad usoo koobteen waxay kala joogaan baa la yidhi sweden south africa sacuudiga soomaaliya talyaaniga etoobiya gaar ahaan baa la yidhi magaalada addis iyo sidoo kale magaalooyinka dhagax buur yucaale awaare iyo xarshe iyo sidoo kale aarso waxaanay dhammaan bay yidhaahdeen tahaniyad aan u diraynaa dhammaanteen aabe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano baabeto iyo hooye xamdi shukri cali oo ay gabadh ugu dhalatay cisbitaalka baa layiri magaalada dhagaxbuur habeenkii jimcaha ee taariikhdu ay ahayd koob iyo labaatankii bisha maaj sanadka laba kun afariyo toban waxaana leenahay bay yidhaahdeen noqo tii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin waad mahadsantihiin baa layidhi heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa habboon cabdulqaadir jubba ayaa ku luqaynaya
maxaad is leedahay markaan hadda u fiirsaday yaan raggoo dhanba carabka ku ballaarinayna tan jubbuunan kusoo koobo iyo heesta intaan dul joogo raas adduun habboonay ma rabo ruux kale buu leeyahay imisa intaas intaad tiraadaan haddana aad jiiro kaloo gaaban ka baxdaan
hadda yaa soo caddeeyey in jiiro laga baxay balse duulkiina isaga sacda haddii shaah iyo banaanka loo doonto mise war wuxuu ku maqan yahay mise xaalka berri waa yeelkadeeda maanta uun saas iigu hay sheekada waa tahay waa tahay heesta halkudhageedu yahay habboon iyo codka fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba intaasaan ku dhaafna bal soo qab ibraahina warqadii caasha dhambaarkan waa tahniyo dhalasho waxaana uu naga soo gaaray aabe sanay guure iyo waxay yidhaahdeen aabe maxamuud nuur jicibey iyo hooyo xaawo ibraahim fidow iyo hooyo maryamo muumin iyo dhammaanba waxay yidhahdeen shaqaalaha hay-adda copi ee bartamaha soomaaliya waxaana ay taaniyo jeceliyiin kal iyo laaba inay gaarsiiyaan axmed sanay guure iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xaliimo sacdiyo maxamuud nuur jicibey oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho cusbitaalka banaadir waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxaa lagu soo bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha ee v o a waa tahay marka xiga baa la yidhi wariyaha v o a ee magaalada muqdisho waxaa la yidhi wariyaha v o a ee xamar xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa taba ku salaamayna xasan kaafi qoyste iyo sidoo kale siciid xasan khaliif oo loo yaqaano brofesor iyo ciise maxamuud calasow faysal cabdilaahi maxamed ciise cabdilaahi axmed sakariya axmed murid oo loo yaqaano sakibaari iyo xamaada axmed cali waxa ay ku magac dheer tahay raami cadde iyo sidoo kale axmed shariif cumar faysal carab abwaan waa la yidhi alfanaan sayid cali suura oo ku magac dheer sidow iyo axmed yuusuf mukhtaar waa baraan iyo fotogarafista baa layidhi cabdifataax iikar muumin oo loo yaqaano miixayare iyo cabdulqaadir maxamed shaalle iyo cumar saaqe iyo cabdulqaadir qoondhe iyo cabdulaahi xasan khaliif oo loo yaqaano cabdulaahi dheere iyo sidoo kale aamino xaaji shadoor dhammaan asxaabta baa layidhi foto miixa waxay talkan tahaniyad aroos uga dirayaan faraska iyo geenyada farta iyo faraatiga kale ah waa sida usoo qortay baan u akrinaya ibraahimow dadkii farsi geeyay ma isu bedeleen
faraska iyo geeyada baa la yidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa kuuma labadaasi waa aweys sheekh cumar iyo nimco xabiib cali waxaana aqalgalkooda uu ka dhaca baa la yiri degmada wadajir agagaarka shaneema muqdisho waaw ka waran shaneemada waa Sibir?
xaafadeydii shaneema muqdisho maxaan galay shaleemadaas ya shaneema muqdisho aad baan u xusuustaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wadajir ku taalla inay weli shaqaynaysa in kale aan ogeyn laakiin ibraahino taariikhda markay ahayd baa la yiri afartii bishan maaj ee sanadka laba kun afar iyo tobanka ducaduna waa daanduray iyo caashi cuud baa li ibraahino xaafadaadii weliba shaneemadii aad wax badan filinkii hindiga iyo kabi kabi aad kusoo daawatay kabi kabi Iyo iyo dil iyo Janwar naagil iyo- iyo naagin iyo mary muhabadki jawaarahe iyo muhabad wallahi Iyo- inaa ciyaal hindi ahaan jirta ibraahino muhabad Yaa alla maxaan saa- xusuustaa iyo iyo filinkii iyo filinkii qurbaanna ma jiro horta isagana filmo badan ayaa jiray weliba meelo meelo fiican oo qurux badan lagu jilay oo waktigeedana waa joogna markaan filmadaa fiirsanayn oo weliba dumarka gaar ahaan markay daawadaana ilmada iga di'i jirtay waxaan xasuustaa ibraahim oo gabar yar oo xaafad wada degnaan jiray weliba gabar yar ay markaas ahayd say filan hindi u daawanaysay atoorihii iyo atriishadii oo laysku dhibaayo ay marka dambe iska oysay waxaa la yidhi maxaa ku helay markaasay tiri maxay saan ugu dhibaayaan Waa si daacad.
kaliya si kaliya laabay u hadashay ilaa yaa dambe ilaawo waxaan leenahay arooskina bashbashi barwaaqo kala kulma iyo inuu eebbe idin kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta noo soo qabo heesaha waaba maanta waa tahay waa tahay arooskaas yaaban dardaaran u dirayna ibraahino waxaa iga dardaaran maxaa kaa dardaaran waxaa noo sheegi doona fanaanka muuse ismaaciil khaliil
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda caadi hadaganay hoydaadoy mahungowdooda caadi
waa tahay dadka aabbaha iyo deeqoy hooyadaa noqoy waa duca halkii ku dhammaatay dadkoo dhan haddii sida waalidkaa oo kale ibraahinow ay kula macaamilaan waa duco weyn sooma duca ka fiican oo ka weyn ma jirtaba waa tahay codka fanaanka muuse ismaaciil khalil intaas aanu ku dhaafno dhinacii waraaqaha ibraahinow waxa uu naga soo gaaray maxamed abuukar macalin oo ildon loo yaqaano iyo abuukar geedow cawaale teela iyo waxay yidhahdeen zakariya daahir kabtanka iyo cumar cali cabdi waayaabe iyo cabdulaahi axmed xuseen iyo yunis cabdiraxmaan xaaji iyo cabdiraxmaan maxamuud khaliif iyo maxamed xasan maxamed iyo zakariya cali gurey iyo xuseen xersi siyaad iyo maxamed cali maxamed iyo faarax jiinow xuseen iyo colaad ibraahim maxamuud waxaana dadkaasi ay taaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed axmed cali royal iyo waxay yidhaahdeen anfac xersi xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana ee bahda kala siiyo aamin warqadan aan soo qabanayo ibraahim waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah kiin siciid xirsi raaxo siciid xirsi cabdilaahi siciid xirsi oo loo yaqaano sanweyne iyo cabdirasaaq siciid xirsi waa jacaylow cabdixakiin siciid xirsi iyo cawaale siciid xirsi iyo cabdirasaaq siid geesood iyo duraan siciid geesood iyo dhammaan reer siciid geesood waxay tahaniyad aroos hawada uga marinayaan baa layidhi caruuska iyo caruusada cabdi deeq siciid geesood iyo sahro nuur oo arooskoodu ka dhacay degmada baa la yidhi doolow adoohee dalka etoobiya waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano rabahidin kala siiyo oo noqda kuwii isku baraara waad mahadsantii baa layidhi aad bay u mahadsan yihiin arooskoodan waxaan ugu ducaynaynaa kii wanaagsanaada bal heesta xigta ibraahino heesta xigta caasha een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa beledweyne codkii macaana ee xasan aadan samater heestan ibraahino waa heesta la yidhaahdo soo ma jiro dadka nooc la yidhaahdo waxaa tahay jiil walba la fil jiilkii soo kacaba kuda baad tahay oo ma calaashaan ma gabowdid
jinkiisa la joog waa marka heestani waa heesta jiilkii soo kacaba waxay u tahay safka hore ugu jirtaa waa la saan qaadaya inaad leedahay aad iyo aad markaad fiiriso sida muusigada loo garaacayo isu bedelaysa iyo sida marba meel kuula tegayso iyo anigu waxaan ka helaa meesha innaka barwaaqiyo meel baad le joogno tumanayna bere marka marka beeraheedi wixii la sheegaya muusigii iyo codkii siduu isku leeyahay aad baan uga yaabay laakiin waxaa la isweydiinayaa markaas uu soo baraarugo beereyda cayaarteeda kadib meeshuu aaday muusigeeda markaan u fiirsada waa meelaha iga cajabiyey abwaanka heesta laxankan saaray saan u malaynayo waa cabdikariin faarax qaari jiir waxaana alle leh wuu la helay tan wuu la helay tu kale yeelkadeeda nala dhegeysta
bishway sidee tahay aniga iyo geer lula iyo bidaashireedii buundadayaarte beradu weyn ku taale iyo muqta guudkood farsankeeyeeda maay man
abaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray axmed maxamed iimaan iyo farxaan maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan axmed aadan iyo xaaskiisa iyo nuuridiin axmed maxamed iyo axmed cabdi dubad iyo xasan cabdirashiid cali iyo jaamac cartan iyo khadar cawl iyo mustafa ismaaciil cali dhammaantoodna waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna hambalyo u dirayaan cumar oo xasan xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen fayza maxamed jaamac oo iyagu ku aqalgalay berbera waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan inaad kala kulantaan ayaana bid kaga baryna aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waa tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaana tahaniyad dhalasho diraya baa la yidhi qoysaska kale ah reer sheekh cabdilaahi maxamed maxamuud oo loo yaqaano janno gale iyo reer baa la yidhi doctor ibraahim maxamed madka waxaana ugu horeeya labadaas reerood hooyo faadimo xaaji daa'uud iyo maxamed sheekh cabdilaahi maxamed iyo cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi maxamed iyo sheekh shaafici sheekh cabdilaahi maxamed iyo cabdikariin sheekh cabdilaahi maxamed waa dhammaan ilmo sheekh cabdilaahi maxamed oo ay ku jiraan cabdikariin cabdifataax cabdilcasiis doctor caamir maymuun iyo dhammaan reer sheekh cabdilaahi meel kastoo ay joogaan baa layidhi doctor maxamed ibraahim madka ah oo iyo khadiijo sheekh maxamed xuseen iyo nasteexo maxamed ibraahim iyo reerkeeda iyo nimco maxamed ibraahim iyo fartuun maxamed ibraahim iyo xasan maxamed ibraahim dhammaan dadkani waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan baa layidhi ustaad yaxya sheekh cabdilaahi maxamed iyo xaaskiisa saydab maxamed ibraahim oo sagaalkii bishan maaj ay gabadh ugu dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka baayig gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi nimco yaxya sheekh cabdilaahi maxamed ducada waa xaggiina baa layidhi marka ibraahim oo gabadhaas sagaalkii bishan maaj ku dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka baayig waa hakaba banaan sheego meesha kaba banaanshay buurta oo ki taalo waa banooda agteedii waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed ba anfacda aniguna aamiin ayaan raacinaya waa tahay heesta xigta ibraahim waan ku doonaa armaadi diida wow tuulioodu markaan diin ma laha markaa aadamacdahay ku dayriyaane
wow ibraahim haddaan kaba kaysan lahaa dhin dhin muusiga xataa malaha ima dhiban haddii hadda kaban la iisoo dhiibi lahaa ma aragtay markii hees la yidhaahdo waxaan ka baqaaba fanaaniintoo dhan inay bankiinaha wada fadhiistaan ay yidhaahdaan ibraahim fanaanku weynaaye maalinba maalinba in yaraa la soo baxaysaa kisto kisto waxaa tiri ibraahim bal mar kale kusoo celada raalleeya waan ku doonaa armaadidiida ha tuulihoodu markaan diin ma laha markaa damacda ay ku dayriyaane wow wow ibraahim ibraahim maanta waxaad la soo baxday waa kii malaha jeebtuuga la dhihi jiray mar haddaad adiga aad ka heshay codkayga waa tahay taas waa kuu hubaay gabdhahoo dhan saas uga heli doonaan markaan meel fagaara imaado waa tahay howl waa kuu taal ibraahim labada cod eh, fanaaniinta suufi cali cusmaan iyo yaa ku laman caasha cabdow malika waan duloobaaye daaliskaaga daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye dunyadaydii dartaa u daaya dayacbaanaa ay dadaali daahiraba wadaadi dooneen degdeg waa inaadi deeritaay daahiraba wadaadi dooneen degdeg waa inaadi deerisaay
waan ku doonaa armaadi diida waan ku doonaa armaadi diida dulyahowdu mardi ma haystaan marka damacday ku dayriyaanay alla dulyahowdu mardiin ma haystaan marka damacday ku dayriyaanay dunyadaydii dartaa u daayay dayacbaana ay dadaalay dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad dhamaaday ku dayriyaanay ee dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad dhamaaday ku dayriyaanay
dhisaadi dadkoo idil way igu diimayaani dunyadaydii dartawda dayac baana ay dadaale daahirabo wadaadi dooneen degdeg way inaadi deerisaay daadarbaa noqday doonisaadi dadkoo idil way igu diimayaani
deen weeyaan warkaa hadaynin deen weeyaan warkaa hadaynin edaabay waan kugu dacwaynaa dariikhadariigu daarisiday daabay waan kugu dacwaynaa dariikhadariigu daarisiday dunyadaydii dartaa u daayay dayac baan ahay dadaalay dahabay waan kugu dacwaynaa dariikhadariigu daarisiday dahabay waan kugu dacwaynaa dariikhadariigu daarisiday
diidadii hore wiska daayeen dadcigii waa andoori haayeen daadunbaa isku keendiraaye daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan isduugnaa daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan isduugnaa duniyadaydii dartaa u daay dayac baana ay dadaale daandankaygu daacad weeyaan dahirobo waa inaan isduugnaa daldalankaygu daacad weeyaan dahirobo waa inaan isduugnaa
caasho yusuuf cali cusmaan mala socotaa markii dambe inuu noqday farsamayaqaan weyn oo ka shaqeeya idaacadda raadiyo muqdisho saad heestiisa ugu raaxaysataa baan ka helay ilaan mararka qaar abalaha ku wada alla muxuu barnaamijyo iga duubay dunyadeedii codadkii suufa cali cusmaan iyo caasha cabdow maliika intaas haddaan kaga gudubna caasha bal noo soo qabo warqad ayaan filayaana gacanta ku haysa waa taa warqadda dabcan sidaan filayo barnaamijkan ugu dambaysa waa warqad aad u dheer balaan fiiriyo inta aan ka akhrin karo ugu horeyn waa salaamantii baaliyaro daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha idaacadda dadka maraykanka waa tahay waa idaacadda v o a haddaan u saxo marka xiga bay idhaahdeen maamo maryan maxamuud ismaaciil baa noogu horeysa iyo asxaab kaloo fara badan balaan isdabadhigo waa caab- waa aabe cabdi jaamac deriye habo baa la yiri xaawo maxamuud ismaaciil waa dhammaan habooyin weeye waxaana ku jirta muxub maxamuud ismaaciil shukri maxamuud ismaaciil caashe maxamuud ismaaciil sheekh doon ismaaciil iyo hiddo sheekh doon ismaaciil iyo xaliimo sheekh doon ismaaciil xaawo sheekh doon ismaaciil shamso sheekh doon ismaaciil nasro sheekh doon ismaaciil fartuun sheekh doon ismaaciil waa dhammaan waa habaryaro marka kale baa la yiri asxaabta kale haddii aan raaciyo waa faadumo cabdisalaan maxamed deeqo cabdisalaan maxamed salma aadan ibraahim iyo xaawo aadan ibraahim iyo faadumo maxamuud xuseen iyo caashe cabdi jaamac iyo sawda siciid gure iyo sahre abshir xuseen iyo shukri maxamed warsame abti suleymaan maxamuud salaad iyo abti bashiir maxamuud salaad iyo abti xawaadle maxamuud salaad iyo abti daahir sheekh doon ibraahim oo malaha xaafadii asxaabtii qaraabadii midna lagama soo tegin warqadan bal aan israaciyo inta iyara ka dhiman waxaa kaloo ku jira abti salaad sheekdoon iyo awoowe maxamuud ismaaciil iyo abti cabdifataax sheekdoon iyo abti cabdishakuur sheekdoon iyo abti nuur sheekdoon iyo deeq nuur sheekdoon iyo cabdirashiid bashiir maxamuud iyo ugu dambayntii mar uun iga dhamo daa-uud ah, sakariye xirsi iyo maxamed maxamuud ah, rishkhaan baa layidhi caasha dhamay warqadda hadhow markaa baxda jirigaan biyaa cabaysaa jirogambia waa tahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi puntland etoobiya uganda canada iyo yurub waxay tahaniyad meher u dirayaan baa layidhi lamaanaha iscalmaday ee kale ah waa kuwe faysal cabdi muumin iyo sahre cabdi jaamac oo meherkoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan maaj laba kun afar iyo tobanka lamaanaha iscalmaday marka la yidhahdo ibraahino macno gaara ii samaysa Lamaanaha aniga.
isdoortay.
macno gaara ii samaysa aniga adi macno gaara muxuu samaynaysaa isdoortay marka lagu yidhaahdo iyo lamaanaha isdoorta markii la yidhaahdo Aha.
halkaas ay xanuunayso macno weyn bay ii leedahay halkee dadweynuhu ma arkaan oo sheeg meeshay ku taalla yaa laabta miya laabta
waa tahay meherkiina waxaan leenahay ha noqdo midkii uu ku xigo qalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna aad ku kala heshaan aamiin heestana noo raacay casho heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo xirayna waa heesta alkudhageedu yahay haye haye waxaa ku luqeeya joogle iyo nimco yaasin iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkaanu kale ku kulmi doonno waa anigu ah ibraahim xasan garabey daandure iyo caashe ibraahim caashe cuud dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabaad geliyo
codadka macaan ee jooqleh iyo weliba nimcayaasin waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijkeenii hambalyadii heesaha daanduray iyo caashicud ayaa nala socodsiinayay ilaa intaan dib hawada ugu kulmi doonna caawa waa dhammaan asxaabta v o a oo idinleh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.